kasta ma sheegana ma dhaha caleen walbo geedkaas ka dhacdaan ogahay maba dhihi kara bas oo tol og inuu ogay laakiin ilaahaas oo xaqa oo cilmigaas leh aa waxyagan soo dejiya sababtoo sheekada alle sow naftiisaga sheekayna iyo sheeko bin aadam maba isku mid ma ahanba taasaa ku garan kartaa qur-aankan waxyu ilaahay xaggiisa ka yimid inuu yahay cala alcarshi istawaa carshigu ka saro maray istawaa bimacnaa irtafaca wastaqara wacala ilaahay waa ka saro maray waa ka kor noqday korow alla subxaana wa tacaala oo ka jira oo ku sugnaaday taas oo kale culimmada ku fasira nin luqawiyaha ah niman usoo gan isagoo meel dargaa saara darga waxaa la meeshaan kaloo dabaqa waagii hore kanicada marka geedaha laga fuuli jiray oo dila dhulkay ku cuneen moogta marka geed korkiisa waxaa laga samaynaa sariir meesha dabaqa aan ka dhahno dargaa la dhihi jira macnaha waa dabaq sare geedka korkiisaa level saraa laga sameynaa marka meeshaas levelka saroo dargada la dhaho ama hadda dabaqa aan dhahno ayuu noqo markaas usoo gal ma soo galna markaas wax ku dha istaw markaasay dhe muxuuna leeyahay ee kor soo fuulow leeyahy istawa ay iclu wartaficu meeshaan kor gorada uga soo dhaca kor imaad litastawu calaa duhuuri si aada maaragtay markaad aada xoolaha aada fuulaysa abuurta aad gorada uga dhacda uma tadkuruu nicmata rabbikum ida stawaytum calayh wataquulu subxaana aladi istawaha marka luuq ahaan waa saas oo kale laakiin marka ilaahay loo nisbaynayo waxaan leenahay istiwa an yaaliiqu bijalaalih walidalika imaammaalik waxau dhaha alistiwa macluum luuqada waa lagu yaqaanaa waa wax laga kor maro gurada looga dhaco walkayfu majhuul laakiin ilaahay soo u istawooda anaka ma naqaan wasu'aalu canhu bidaca baarbaarka lasii baabra kayfa kayfa aada leedahana bidca waayo dhahay nin xunaa tahay hala garaaco dhahay edab ha loo yeelo ilaa culimmadii hore salaadiinay ahaayeen warkooda waa la fulina maantana waa iska qaylinayan culimmada wax qaadanaya lama arko koo maaragtay khuraafiya meel ka qaylinaayo koo maaragtay khaarija meel ka qaydinaya koo hantaa la kala orda culimmada warar ka qaadanaya lama arko marka imaam maalik laakiin amar sidii suldaan amar soo fulina waa la kala dafaya oo u dhamaato culimmada hadday u xanaaqaan muxadisiintoo kale yaxya binu maciin waa ka baqaaya ninoo u yimid markuu imtixaano ogaaday inuu xadiidku saxiix yahay oo yidhi okay waay xadiidkaada magaaladiis intuu tago waxau dhahay farxad isagoo yaxya binu macim raali iga soo noqo waa iisoo ijaaziyey soo maaha suldaana nin walba fadligiisa kula sababtoo dadaa jiray culimo iyo caamo kala garanayo laakiin hadde waxay noqotay labada labada sheekh kala qabta nimankii yiri soomaalida weligan annaga labada sheekh kala qabta maan ku jiraynaa caalim iyo jaahil inta madaxa la isu geliyo haye cala alcarshi istawaa carshiguu ka sara maray alle subxaana wa tacaala wa cala almulki ixtawaa mulkigana asagaa koobo gacanta ku haaya walahu wuxuu leeyahy alasmaau magacyaal alxusnaa ee wanaag badan magac kastoo wanaag badan ilaahi raxmaan raxiim casiis samiic basiir mutakalim facaalu limaa yuriid magac mid walba mid kale ka wanaagsan yahu leeyahy wasifaat alculaa iyo tilmaamo sareeyo soo maaha ilaahay qudra uu leeyahay cilmi uu leeyahay cilm mutasifun bilcilm bilkalaam bisamci walbasar biraxma uu ku sifaysiyen subxaana wa tacaala lam yazal ilaahay kama zuulin bijamiici sifaatihi wa asmaa'ihi kama zuulin macnaa ilaahay khalqigan intuusan abuurin khaaliqou ahaa magacaas waa ku sifaysana intuusa bini aadamka abuurin mar kastana waxbuu abuuri kara waay mar kastaba qaara waxay leeyihi khaaliqnimada waxoo kasbaday markuu dadkaanaba abuuray weligiis alla khaaliqou ahaa subxaana wa tacaala kama zuulin mana ka zuulayo lam yazal bijamiici sifaatihi wa asmaa'ihi tacaala ilaahay wuxuu ka sarreeya an takuuna inay noqoto sifaatuhu sifaadkiisa makhluuqatan inay noqoto wa asmaahu asmaa'iisana muxdathatan inay noqoto wuxuu halkan oo maaragtay dhagaha ka jafayaa ee nimanka la yidhaahdo muctasilada iyo ayuu dhagaha ka jafaya waxay qur-aanku waa makhluuq qur-aanku waa sifa adiga hadalkan aada hadlayso sow tilmaantaada maaha inaad hadashada awoodid sow adiga qayb sifo kaamida somaan tilmaantaada qudrada ah hadalka u leeda kalaamka allana waa sifadiisa wa waa tilmaantiisa wa wax gooniyaho makhluuqa ma ah marka qofkii yidhaahdo qur-aanka waa makhluuq waa edab daran yahay nacam haddaa qur-aanka waa makhluuq tira waa adigoo yidhi sifada ilaahay waa makhluuq se ilaahay sifadiisa makhluuq u noqon kartaa nacam tacaala wuxuu ka sarreeyaa an takuuna inay ahaato dhahay sifaatuhu sifaatkiisku makhluuqat inay ahaato wa asmaa'uhu magacyaalkiisana muxdadatan in la soo dariyey oo hadda khaaliq in mar damba lagu magacaabay weligiis khaaliq ou ah alla subxaana wa tacaala kalama muusaa wou la hadlay bikalaamihi kalaamkiisou kula hadlay alladii kaasoo huwa sifatu daatihi sifada daatadii ah sifatu daat waxaa la yidhahdaa waa sifo daatadiisa iyo ruuxadiisa alla u noqonaysa waa laa khalqun min khalqihi ma aha waa sifadiisa waa oo intaas muxuu inkirayaa nimanka muctasile la yidhaahdo oo dhahayo qur-aanku waa makhluuq iyo ashaaciradoon ka fogeynoo waxay leeyihiin kalaamka alle waa wax qalbiga ku jiroo saa ugu taagan oon la cabiri karinoo xaraf iyo sood aan lahayn markaas jibriil ama nabigaa cabiri wixii qalbigiis alle saa ugu maluugsanaa aa jibriil iyo maxameda soo fasirin ruuxaas ma dhici karta wax qalbi ku jira kalaan lama dhihi kara qofka hadduusan wixiis expression oona samaynin waa hadli lama dhihi karo marka ilaahay hadduusan qur-aanka la hadlin uusan ku hadlin wax asaga qalbigii ku jira alla nafsadiisa adii maxaa ka ogaan karta soo jibriil ka ogaan kara markuu ilaahay hadlo oo u sheego ogaan kara jibriil ama nabi maxamed soo gaarsiiyey intuu ka ogaan kara alla subxaana wa tacala waxa nafsadiisa ku yaal ciise muxuu dhahay taclamu maa fii nafsii walaa aclamu eesh maa fii nafsiga see loo ogaa karaa markuu ku hadlo oo jibriil oo baray oo nebi maxamed usoo dhiibaa la ogaa karaa haddaa waxaan falsafada lagu sheegaya aa aragtaan waa wax ilmaha xataa aysan rumaysan ee dada hadhow cilmi ka dhiga maxay saa u leeyihiin waxay leeyihiin qur-aankan hadda waa la aqrinaa dadkiiya aqrinaya ee wixii dadka aqrinaya haddaan dhahno waa kalaamkii ilaahay dadkiiyaan ilaahay ku shabahayna dadka waa inaan dhahno qur-aanku waa makhluuq waa inaan dhahno waxay ka cararaayaan wax ka xunay ku cararayaan marka dambe qur-aanka allah waxay ka dhigeen makhluuqaadka iyo waxaa meelahaas lagu abuuraya oo cagta lagula joogsana iyo hadalkii bini aadamka hadalka bini aadamka waa makhluuq sax laakiin hadalka alle makhluuq maaha kalama muusaa wuxuu kula hadlay bikalaamihi kalaamkiisii alladii kaasoo huwa sifatu daatihi sifada oo nafsadiisa ahayd laa khalqun khalqi ma ahan qur-aanka oo min khalqihi ka mid ah nacam laa khalqun khalqi ka midan oo min khalqi ka mida watajallaa wou muuqday liljabali jabalkii u muuqday fa saara wuxuu noqday dakkan mid baaba oo min jalaali ka muuqda macnaa ilaahay wuxuu ka wadaa sifana waalee waa daatana waalee soo maaha daatadiisa nabi muuse markuu yidhi waxaan rabaa inaan ku arko waxaa la adduun ma igu arkartid ee ku cibro qaado buurtaas way muujeeda haa buurtaasuu ilaahay isu muujinaya hadduu sugnaado way arkartaa haddii kale oo baabo adigoo bini aadana say ar kartaa markuu ilaahay buurtii u fayday oo xijaabka uu ka qaaday waa baabaaday waa xamili weyse marka muusan waaba la suuxay buurtii dekinti la suuxay low ilaahay arki laha haduu ahna waa baabi'i lahaa nabigu waxau dhahay alayhi slam xijaabuhu nuur low kashaf can wajhi la axraqat subuxaatu wajhi mantaha ilayhi basaru hadduu xijaabka iska faydo nuurka wax alla wixii arag alla aragtiisu ay gaarto ha baabi'ilaa ee wax aragta alla ka qarsoon maa jira khalqiga dhanaa marka baabi'i lahaa nacam marka laakiin qiyaamo waa la arkayaa oo waxa weeye khalqigu sidaan uma tabadarna yacni jismigooda iyo ruuxooda waa kaamil waay way xamili karaan qiyaamo ilaah ugu talagala subxana wa tacaala wa kalama muusa bikalaamihi aladii huwa sifatu daatihi laa khalqun min khalqihi watajallaa liljabali ayuu u muuqday isu muujiyey fa saara dakkan mid burburo ayuu noqday min jalaalihi weynankiisa waalqur'aanu qur'aankuna kalaamullaahi waa hadal allo leysa bimakhluuqin ma ahan wax makhluuqa fayabiida oo baaba'o qur-aanka ilahay ma baaba'ayo wixii makhluuqa laakiin waa baaba'aya walaa sifata sifatan limakhluuqin makhluuqna sifo uma ahan fayanfada oo bar oo marto oo baaba'o qofka soo uu hadlaayo maalin damba hadal ka joogsana soomaan qalaf ou leeyahy laakiin ilaah hadal maa ka joogsanay ma ka joogsanayo allah subxaana wa tacaala marka halkan waxaa la radinayaa ashaaciradii muctasilada labadoodu ashaaciradu waxay saga kaana dhigayaan baabulkalaam aaday u liitaan muctasilada iyagaa xataa ka liita muctasilada waxay ku leeyahay qur-aanku waa muxtaram waa makhluuq alla waa baatil kuwan waa ka dareenoo waxay dhahen ilaahay maba hadli karo xaraf iyo soo midna kuma hadli karo hadalkiisana wax shalay oo hadlay berri oo hadlayo maanta oo hadlaayo maaha shalay inuu towraad soo dejiyey ma ahan maantana doraad inuu towraad soo dejiye maahan injiil haddana uu ku xijiyey maantana qur-aanka ee waxay dhaheen waxaa qalbigiisa ku jirna saa ugu maloogsan haddii lagu cabiro oo lagu tarjumo afka yahuudda towreedu noqday afka suryaanigana injiilna af carabigana qur-aan noqday ee isku maado maba ahane wax badanoo towraad ku yaala qur-aanka ma ku yaalin wax badanoon towraad ku yaalin qur-aankeena ku yaala isku maado waxay ka waa eega injiil iyo towraad iyo inay isku maado wada yihiin taasina waa baatil qur-aanka waxyaalo badan oo towraad iyo ku la sheegay wax badanoo ku yaala waa laga tegey wixii lubigaha lasoo khulaaseeyey marka waxuu ku le waa isku maado waaye taasna caqligaa diidaa taas waa baatil midda kale waa sheegno naf wax ku jira alle naftiisa nabi ciise xore ani ma ogaa karo see jibriil u ogaa karaa nabi maxamed ma ogaan kara markuu ilaahay ku hadlay waxyiga oo jibriil usoo dhiibay u ogaaday jibriil nabi maxamedna u keen markaas ka bacdi la ogaa karaa markaasna makhluuqa la bara marka waxawaaye waa aada iyo aada edab darro waay waxay ku hadlayaan dad iska waaweyn oo cilmi ku hadlaya iskadha hadhowna waxay la imaanayaan maa yudxiqu ladfaal falsafo intaada baran waxaa isleedahay falsafo allah madaxaa kugu weynaana iyo mandiqii markaad barato wallaahi ulcuubada cayaarta waa ka liitaa waa wax aada iyo aada sakhiif u ah waa waxyaalaha falsafada waxaa ka mid a wuxuu ku leeyahay shayga dafratu hishaamaa la dhahaa shayga meeshaan yaalo nuqdadan jooga nuqdadan inuu asagoon xarakoonin u guuraa dhici karta wax dhafra la yara dhafrada maxay ta wax hadday meeshaan ka tagayaan meeshaan ka tegayaan waa inay dhaqaaqaan soo maaha wuxuu ku le meeshaan iyagoon ka dhaqaaqinuu meeshaan imaan kara dhafar waa booditaan iyo booditaan soo xaraka maahan xaraka maahan uu ku leeyahay ashcari wuxuu ku leeyahay kasb addamada oo camal ficilkay sameeyaan camalkooda maaha laakiin waa kasabkooda ee kasab hadduusan camal ahayn maxuu yahay kasbul ashcariya dhaha marka waxyaala iska muxaalaada eberkooda waa nacam marka waxaasoo dhan ayuu radinaya wal-iimaanu iimaanka bilqadari in la rumeeyo khayrihi khayrkiisa iyo wa sharihi shartiisa iyo waxaa iimaankii kaloo ka mida in la ictiqaadiyo laguna dhawaaqo waxaa ka mida al-iimaanu bilqadari qadarta in la rumeeyo khayrihi wixii khayr iyo wa sharihi xuluwihi wixii kuu macaan iyo wamurihi wixii qaraan kullu daalika ma garate wa kullu daalika waxaasoo dhanba qad qadarahu allahu ilaahay baa qadaray rabbunaa rabbigeennii ahaa wa maqaadiiru lumuuri umuurta qadaritaankoodana biyadihi gacantiisay ku jirtaa wa masdaruhaa meeshay kasoo fushana can qadaa'ihi asagoo xukunkiisa waaye calima kulla shayin shay kastaba wuu ogaaday qabla kownihi waxaa intaysan ahaanin fa jaraa waxaa uu ku socday calaa qadarihi shaygaas uu ogaa oo alla uu ogaa subxaana wa tacaala intuusan ahaanin ayuu calaa qadarihi ku socday shaygii alla uu ogaa ayaa qadarkiisa ku dareera oo macnaha waaqicoo dhacay laa yakuunu ma ahaanayo min cibaadihi addoommadiisa qowlun qowl kama dhacayo walaa camalun camalna ma ka dhacayo ilaa waqad qadaahu ilaahaa xugmiyey wa sabaqa cilmuhu bihi aqoontiisana waa ay horeysay alaa yaclamu wuu ogyahay man khalaqa ciddii wax abuurtay macnaa khalqigiis wuu ogyahay wa huwa alatiifu waa midka u fara dhudhubanoo waxa aad iyo aada u yaqaana alkhabiir oo haddana xog ogaala yudilu ilaahay wou baadiyey man yashaau ciddou doonoo fa yakhduluhu wou hoojiyaa bicadli cadaaladiisa wayahdii wou hanuuniyaa man yashaau ciddou doonana fa yuwafiquhu wou waafajiyaa bifadlihi fadligiisa fa kullun qof walba muyasarun waxaa loo fududeeyey bitaysiirihi fudaydka alle ilaa maa sabaqa wixii hormaray oo min cilmihi cilmigiisa ka mida haddii qofkan sacaado u hormartay ilaahay u ogaaday sacaadadaa loo fududaynaya ilaa maa sabaqa min cilmihi wa qadarihi wuxuu ka hordhaqay oo min shaqiyin shaqiya ow saciidin saciida macnaa qofkii shaqi ana sharta iyo balaayada asagoo ka daba ordahaad arkaysa qofkii saciidahoo wanaagsana asagoo khayrka ka daba ordaad arkaysaa tacaala allaahu ilaahay wuxuu ka nasahan yahay an yakuuna inuu ahaado fii mulkihi mulkigiis maa laa yuriidu waxuusan doonaynin ow yakuuna ou ahaado liaxadin axad oo canhu liaxadin qof canhu xaggiisa qinan inuu ka deeqtoonaado qof alla ka deeqto inuu jiro ow yakuuna inuu ahaado khaaliqun lishay-in shay maaragtay cid abuurtay ilaa huwa asaga maahan cid kaloo wax abuuri karta ma jirto rabbulcibaadi addoommada asagaa rabbi u ah wa rabu acmaalihim camaashoodan asagaa rabbi u ah almuqadiru allaha qadara waaye lixarakaatihim xarakaadkooda dhaqdhaqaaqooda wa aajaalihim iyo goortay dhibanayaan nacam halkaas wuxuu ka hadlayaa qadarka qadarka arkaanta iimaanoo ka mid yahay markiina jibriil oo weydiiyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo yidhi arkaanta iimaanka ii sheeg oo yidhi mal iimaan wuxuu dhaha an tu'mina billaahi wamalaa'ikatii wa kutubihi wa rusuli yowmi alaakhiri wa bilqadari khayrihi wa sharihi qadarka wixii khayr iyo shar alqadar waalqadaa waxa weeye qadarka waxa ilaahay uu jaangooyo qadaana waa fulinta macnaa ilaahay wuxuu jaangooyo oo qadaray oo doonay iyo qadihii wixii la fuliyo oo bannaanka loo soo saaro walilahi almathalu aclaa qofka muhandiska markuu wax dhisayo marka hore brojecti maskaxda kusoo taxliiriya soomaa bacdina tanfiidkaa imaanaya marka ilaahay waxa waa qadarayaa subxaanah wa tacaala makhluuq kuma mahalayno hadhowna wixii uu qadaro alla fulinaya qadarku marka waa afar marxalow ka kooban yahay waa soo khulaasaynayna waqtigaan ugu yar waxa ugu horreya waxwaay cilmiga alle ilaahay wax kastoo dhici doono oo koonka dhici doono waa ogya kow cilmigaa la yidhaahda labo ilaahay waa qoray wax kastaba waa qoray oo calamka qalamka waxaa la yidhi uktub qor maada aktub qaal uktub maqaadiira kulli shay ilaa qiyaami saaca wax kastoo dhaca ilaa qiyaami saaca qor looxil maxfuud ku qoranta waa martabada labaad ilaahay waa ogyahay waxaan haddana waa la sijilo waa la qoray haaniyan shaygii uu ogaa inay dhacaayaan alle ouna qoray inay dhici doona uu sijay kitaabadu waa ta'kiid wa ilahay isagoo wax kasta ogu haddana wax kasta u qoran yihiin falimaada naxnu insaan oo waxiloobeyn wax maxaan u qoro la-ana walidaalika waa ka ilaahay nagu leeyahay deynta iyo faktub cilmiga in la qoro iqra bismi rabbika aladii callama esh bilqalam hadda qof wax qoranaya naguma jiro anaa wax qorataan ah marka saddexaad waxaa weeye mashiicada alle alle wuxuu doonaa wixii inuu bannaanka u soo saaro u abuuro tatacallaqu bihi eesh mashiiatu mashiicada alle waa doonitaanka rabitaanka alle ou rabo rabi iraadada ou rabo ilaahay inuu waxaan keeno saddex ma tahay marxalada afaraad iijaadka iyo khalqiga wixii wakhtigeediyaa la gaara dhici laayeen kun fa yakuunu leey afartaas in la rumeeyo wey nimanka qadariyada kuwa horta ugu waaweyn oo shayaadiinta macal cilmiga alle waa inkirsanyihin waxay leey alamru unuf wax walba waa cusub ilahay wuxuu ka ogyaha lama arko falaasifadayna ka soo qaateen oo waxay leeyihin ilaahay kulliyaadka ogyahay jus-iyaadka waxba kama oga koonkan wax iska daba dhacayo qumqamqamqam la iska waayo iska leeyahay waa wax gaalo laga keenay fikradda waa jahmiyada waaweyn muctasiladu waa rumaysan yihiin cilmiga iyo kitaabada laakiin waxay diidayaan waxaan maaragtay mashiicada iyo khalqiga ay diidayaan waxay leeyihin qofkan macaasida uu samaynayo ilaahay ma abuurin daacadiisana ilaahay ma abuurin ilaahay awoodow siiya asagaa abuuranayo wixiis maxay ka caran eedabdarradooda in la yidhaahdo ilaahay qofkii ama waa hanuuniyey ama waa baadiyeeyey oo hadhow hanuunkii asaga oo waafajiyo ku jannaynaa tawfiiqda oo ka qaada macaasida uu samaynayo ilaahay ma abuurin daacadiisana ilaahay ma abuurin ilaahay awoodow siiya asagaa abuuranayo wixiis maxay ka caran eedabdarradooda in la yidhaahdo ilaahay qofkii ama waa hanuuniyey ama waa baadiyeeyey oo hadhow hanuunkii asaga oo waafajiyo ku jannaynaa tawfiiqda oo ka qaada macaasida uu samaynayo ilaahay ma abuurin daacadiisana ilaahay ma abuurin ilaahay awoodow siiya asagaa abuuranayo wixiis maxay ka caran eedabdarradooda in la yidhaahdo ilaahay qofkii ama waa hanuuniyey ama waa baadiyeeyey oo hadhow hanuunkii asaga oo waafajiyo ku jannaynaa tawfiiqda oo ka qaada macaasida uu samaynayo ilaahay ma abuurin daacadiisana ilaahay ma abuurin ilaahay awoodow siiya asagaa abuuranayo wixiis maxay ka caran eedabdarradooda in la yidhaahdo ilaahay qofkii ama waa hanuuniyey ama waa baadiyeeyey oo hadhow hanuunkii asaga oo waafajiyo ku jannaynaa tawfiiqda oo ka qaada macaasida uu samaynayo ilaahay ma abuurin daacadiisana ilaahay ma abuurin ilaahay awoodow siiya asagaa abuuranayo wixiis maxay ka caran eedabdarradooda in la yidhaahdo ilaahay qofkii ama waa hanuuniyey ama waa baadiyeeyey oo hadhow hanuunkii asaga oo waafajiyo ku jannayna tawfiiqda oo ka qaada majuusiya majuusaa laba ilaah sugta ilaah al khayr iyo kuwa yariisoo ilaah al shar ah kuwaas marka waa qadariyada kuwa dhahaa qadarka ma jiro ama insaanku asagaa abuurta wada ilahina waxay leeyahay waa khaaliq weyn ansoonkuna waa khaaliq yaroo axmaashiisa oo abuurta marka m- alqadariyatu majuusa hada dhulma halkaasu ka yihi iyo mushrikiya mushrikiintu waxay leeyihiin annaga waa iska shabkaxsanaynaa wixii aan samayno ilaahana waafajiyey waa sida hadda caamo badan ay ku hadlayaan annaga maxaa laga rabaa wax iyo suufiyada muriidi laa takhwash daxwaqani iska baashaal waxaa rabta iska sameey hataa wuxuu leeyahay haddaan faaxisho ku dhaco oo sharcigiisa aan khilaafo qadarkiisaan waafaqo waa iska baashaalaya waa mushrikiina la yidhahda mushrikiinta waxay dhaheen haddii ilaahi hadduu rabo low shaara maa ashrakna walaa aaba'una ou naga cel muu naga celiyo hadday waxaan ay xun yihiin kaasoo kale waxaa la yidhaha la yidhaha asaga la arbaaxa gabadhiisa la fod wax kastoo lagu sameeya hadduu yidhaha waxaa maxaa u sameynaya ee waa qadaraa la leeyahay hadduu ku qanca waa axmaq oo waa dayuus haddii kalena uu yidhahdo waryaa maxaa saas ugu yeeladba ee adiga waa kana sharciga le maxaa ugu tumane faajir intaa noqotaa leeda ilaaha ii qadare ee anna ilaaha ii qadare kuwaas marka mushrikiya la yidhaahda ibliisiyana waa kuwa dhahaya okay ilaahay qadarkiisa waa rumaysanahay diintana waa rumaysanahay laakiin waa mutanaaqid salaaduu ifaraa mana igu hanuuninaya hadhowna taariku salaada u leeyahy ibliisiya la yidhaahda marka allah subxaana wa tacaala wixii waajiba waa noo sheegay ikhtiyaar iyo qudrana waana siiyey waxa laguu kalifayna adiga ma ahan qadarka maxaa laguu qadaray iyo shar iyo khayr adiga laguma kalifin sharcigaa laguu cadeeyey waxaan waa xalaal waana xaaraan awood aad ku samaysay wanaagga xumidana aad uga hartidna waa lagu siiyey hadhow waxa laguu cadaabaya maahan qadaraa laguu qoree waa sharciga aad khilaafto wa marka waxaa lagaa rabaa inaad ilaahay kaalmayso tiraad ilaahu khayrka waafaji ood qadarka aad kaalmaysatid meesha dareen ka dhiga leh daacadana aad ku dadaashid shartana aad ka fogaatid aqdaartana aad ku sabartid marka dadka muuminiinta waxaa weeye waa dadka sharciga iyo qadarka iswaafaji oo waxa weeye qadarkuna waa rubuubiyada alle ilaahay koonka inuu ku tasarufo ilaa qadar marka lagu leeyahay rabbinimada alle ma garta wey markii axmed la weydiiyey qadarka waxuu dhahay alqadaru qudratu rabbi waay waa awoodda alle marka qadarka haddii aada rumaysid sharciguna waa cubuudiyadii waay ilaahay inaad caabudo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin rububiyada alle iyo iloohyada maiska hor imaanaya facbudhu watawakal caleyh ilaahay caabud waa sharciga fuli oo salaatuka oo soon oo xaaraamta ka har watawakal caleyh ilaahay kaalmayso waay marka qadarkiiya kaalmowba kuya adiga inaad dareensato ma aha saa darteed marka qadriga lama dareensado ee waa lo ilaa waa qudratu rabbi waay waana in la rumeeyo ibnu cabaas wuxuu yidhi atawxiid wuxuu dhahay yani aliimaan wuxuu dhahay alqadaru waxa waye nidaamu tawxiid qadarka waxa waaye waa dunta tawxiidka isku xira haddaa laa ilaaha ila allahu tiraahdi oo qadar ka aabbeenisid ma jirto dunta ay ku xiran tahay wey faman naqada takdiibuhu tawxiidahu faman kadaba bilqadari naqada takdiibuhu tawxiidahu haddaad qadar ka beenisid tawxiidkiyaa baabi'isay marka sidaad laa ilaaha ilaa u rumaysan tahay qadarkana oo qudradii rabba waa ruubiyada alle inaad rumaysid waay marka baxdigaasaa meesha ku jira kolley kutubta waaweynaa lagu qaadanaya intaas kama badi karno waliimaanu iimaanka bilqadari la rumeeyo khayrihi khayrkiisa wa sharihi iyo shartiisa iyo xulwihi wa murihi kullu daalika yacni ma garatay wa kullu daalika arrintaasoo dhanba qad qadarahu allahu rabbuna macnaa iimaanka waxaa kamid kullu daalik wa kullu daalika arrintaas qad qadarahu llahu rabbuna rabbigeenaa qadaray nacam macnaa iimaanka waxaa ka mida oo waxyaala rumaysan yahay waxaa ka mid a aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi wa kullu daalika arrintaasoo dhanba qad qadarahu llahu rabbuna allaa qadaray wamaqaadiiru umuuri umuurta qadaritaankeeda iyo jaangooyntooda biyadihii bay ku sugnaatay wa masdaruhaa waxa ay ka soo filaysa can qadaahi waa fulintiisa marka hore alle waa qadaraya wixii hadhow waa fulinaya calima ilaahi wou yaqaanaa kulla shayin shay kastaba qabla kowni intuusan noqon fa jara waxaa ku dareersaday calaa qadarihi qadarkiis ha fa jara wuxuu ku dareersaday shaygii ilaahay uu ogaa calaa qadarihi si u qadaro ku socday wa markii hore u ilaahay ogaa shay walbaa marka sida alle u qadaro u jaangoy ayuu ku socday laa yakuunu ma ahaanayo min cibaadihi addoommadiisa qowlun qowl walaa camalun kama dhacayo ilaa waqad qallaahu ilaahay wuu xukmiyey isagaa fuliyey wa sabaqa cilmuhu bihi markii horena maaragtay ilaahay wuu ogaa oo cilmigiisa uu hor dhaqay alaa yaclamu wuu ogyahay man khalaqa ciddii abuurta wax abuuray khalqigiisa waa yaqaanaa weeye wa huwa latiifu waa midka macnaa u fara dhuudhubano waxa aad iyo aad maaragta yacni oo ogaantooda aad ay ugu fududdahay weeye alkhabiir og xog ogaala fara dhuudhubkaas kama wadno fariisaa dhuudhuban macnaha qof waxay dhahan qofka shaygaa si fiican u ogaa kara waxay dhahan hebel waxaasoo u fara dhuudhuuban yahay macnaa si oo oo maaragtay hoose ayuu waxa u ogaan karaa macnahaasoo kale ku jira yudilu ilaahay wuu baadiyay man yashaa codou doono fa yakhdulhu wuu hoojiya bicadli cadligiisa sababtoo ilaahay hadduu rabo qofkan muxumnadiisa haddou ka daysto ilo iloo qasab si yaa dhihi kara adiga haddaa laba wiil dhasho oo korisid walilahi almathalu acla oo mid walba aada waddada aada tustid kan maanta dhan garwad adiga waajibay kugu tahay soo maa laakiin kii wax qabsanaya inaad xoogaa caawisid cidina kuu diidima sooma ila walilah mathalu acla ilaahay qofkuu ogyahay inuu khayre u gacan qabanayo kii naked ana ilaahay subxaana wa tacaala ma gacan qabanayo nacam wayahdi wou hanuuniya man yashaau cidou doono fa yuwafiqu wou waafajiya bifadli fadligiisa fa kullun qof kastaba muyasarun waxaa loo fududeeyey bitaysiiri fududaynta alle ilaa maa sabaqa wixii hormaro min cilmi cilmigiisa iyo waqadari qadarkiisa qofaa waxaa loo qoray oo ilaahay ogaada inuu khayr leeyahay khayrkiia loo fududeynaya qofaa waxaa loo qoray inuu shar leeyahay oo shar ou ku dhiman doono shartiia loo fududeynaya oo min shaqiyin shaqiya ou saciidin oo mid saciida shaqi waa qofka ayaanta daran saciidkan waa qofka ayaanka fiican tacaala allahu ilaahay wuu ka sarreeyaa an yakuuna inuu ahaado fii mulki mulkigiisa inuu ahaado maa laa yuriidu wuxuusan doonaynin macnaha muctasilada lagu radinaaho waxaa laleeyahay iyagu waxay leeyihiin addoonku wuxuusan rabayn oo ilaahay uu qasabahu samaysan karaa waxaa lay may wuxuusan rabin ilaahay lama samayn karo macnaa iraada iraada kowniya wuxuusan kown ahaan u rabin lama samayn karo laakiin wuxuusan ilaahay diin ahaan u rabin laakiin kown ahaan u qadaray waa la samayn karaa ow yakuuna u ahaado liaxadin qof canhu xaggiisa kinan deeqtooni qofka deeqtoon ra wax alla waxaa samaynaysa ilaahay inuu kuu garab gale u baahantah sababto waxaa le wamaa tashaa-uuna ma doonaysaan mashiica waa leedihin ilaa an yashaa allah midda alle inay idin taageerto maahane tiina wax kama soo baxayso marka wamaa tashaa-uuna waxay raddi ay ku dahay maaragtay kuwa oo jabriyada oo le qofku mashiica male waa iska khasban yahay mujbar ay dhahayo waa siduu mushrikiyada kuwii ahaa soo maaha ilaa an yashaa allaahuna waxay raddi ku tahay muctasilada dhahaya qofka isagaa mashiicada mustaqila ah may tan allah subxaana wa tacaala ka sarraysa ilaahay wuxuu ka deeqtoonyahou dhahay in mulkigiisa wuxuusan rabin oo iraada kowniya uusan u rabin ay ka dhacaan ama qof ou ka deeqtoonaado ow yakuuna inuu ahaado khaaliqun lishay-in cid wax abuurta inay jirto ilaa huwa asaga maahan oo muctasiladii dhahaysay qofku asagaa ficilkiisa shartiga khayrka abuurtaa lagu radinayo ma jirtaa leeyahy rabulcibaadi allihii addoommada rabbi ahaa wa rabu acmaalihim acmaalkuna asagaa rabbi macnaa isagaa abuuray khaaliqa laakiin addoommada waa camalkooda iyo kasabkooda wey ayagaa aana hadduu camal xun yahay ku ceebaysan hadduu camal fiiyahana ku ammaano warabu acmaalihim walmuqadiru kan qadaraya lixarakaatihim dhaqdhaqaaqooda iyo waajaalihim ajashooda haye halkaa mowduuc ka galo bicadii rususha ayuu galay albaacidu soo bixinayey alle subxaana wa tacaala arusula rusulkuu soo bixiya waa inuu ictiqaadiyo oo qofku waxyaala ictiqaadan waxaa ka mida in rususha bacdigeeda halkaasuu ka hadlaya oo in risaalo loo soo diro dadka albaacidu alla soo bixiyo weeye subxaana wa tacaala arusula rususha ileyhim dadka usoo bixiya liiqaamati alxujati calayhim xujada inay ku oogaan oo xujada ay ku oogaan waa maxa hadhow qofkii cudurdaar soosan u imaanin ilaahi subxana wa tacala ilah wuxuu yidhi rusul mubashir mundiriin lianlaa yakuuna linnaasi calallaahi xujatun bacda rusul rususha waxaa loo soo diray inay bishaareeyeen oo digaan hadhow saan ilaahay gar loogu helin xadiidka waa kii ahaa laysa axadun axaba ilayhi alcudra min allah ilaahay qof ka jecel inaan gar lagu helinoo qofka cudurdaarkiis ka baabiyo ma jiro liajli daalika anzala alkutuba wa arsala arusul hadhow ilah inaan la dhihin ilaahw saan saan maxaa u samayn weysa oon gar lagu helin qof la beri waxaa la rabaa inuu yidhahdo anaa gar darnaa waqaaluu low kunaa nacaqilu low kunaa naas ow nacaqilu maa kunaa fii asxaabi sacir faictarafuu bidanbihim fasuxqa li asxaabi sacir hadhow qof walba markuu naarta gelaya wuxuu qiranayaa balaayada iyo dhibkan ilaahay inuu ku dambeeyo asagu dhibkan asagu inuu leeyahy ilaahay uusan subxaana wa tacaala uusan xujo uusan ku lahayn haye uma khatama risaalata risaaladii wuxuu kusoo khatimay iyo wanadaarata digitaankii wuxuu kusoo khatimay bimuxamedi nabiyi sal alla alay sl nebi moxamed ayuu kusoo khatimay u doortay oo rusushii dhammeed uu ka doortay waa martabo weyn waayo fa jacalahu wuxuu ka yeelay aakhira almursaliina mursaliinta kii ugu dambeeyey bashiiran xaal uu yahay isagoo u bishaaranayo qofkii u rumeeyey janno iyo khayr ugu bishaaranayo wa nadiiran digaya oo qofkii diida cadaab uga digaya wa daaciyan ila allahi asagoo ilaahay ugu yeeraya dadka biidni idanki alla asaga iskama risaalada iskama soo iqtiraaxan iskama socdo asagu laysa daaciyan ilaa nafsi ilaaha usoo idmu yidhi dadka igu yeer yaa ayuha almudahir qum fa andir wa siraajan asagoo iftiinahum muniiran ifayo oo macnaa xujo cad u wataa baabunbi sal alla aleh wasalam diintan waadixa kitaabkan iyo sunnada iyo caqiidadan saliimka iyo camalkan oo wataa wa anzala calayhi wuxuu ku soo dejiyey kitaabahu alxakiim kitaabkan xikmada badan aliflaamraa kitaabun uxkimad aayaatu waa wax la sugay oo xikmo ay ku jirto alfaadiisa iyo balaaqadiisa iyo sharciga iyo waxaasoo dhan xikmo ay ku jirto wa sharaca wuxuuna jideeyey diinahu lqawiim diintiisa toosan wa hadaa bihi wuxuuna maaragtay bisababihi ilaahay uu ku hanuuniyey nabiga sababtiisa asiraad almustaqiima jidka toosanuu dadka ugu hanuuniyey ibnu taymiya waa kii yidhi haddii loo bandhigo dhahay nabi maxamed risaaladiisa calayhi salaat waxaa laga faa'idaystay iyo khayrka iyo culuumta iyo camalka iyo hanuunka ummadihii hore wixii laga faa'iidaystay boqolkii xataa waa intaa lama dhihi karo dhah boqolkii waa intaa xataa lama dhihi karo nacam marka jidka toosani waa xisi macnawi kan macnawiga waa kan hadda toosanoo u jeedno dariiqa la qaadayo kan xisigaana hadhow waa dariiqa jahanamo siraadka midka la qaaday wey waxay dhahaan culummada qofkii kan ku toosnaada kaasna waa ku toosaanaya kan kii ka qalqaloocdana kaasna waa ku qaloocanaya hadhow in kalaaliibu jahanamo ay dafto khatar u yahay qof walbaba intuu toosnaantiisu ay la-eg tahay ayuu surcada kaas oo ku maraa la-egta qofkii aada u toosano ambiye dadka wanaagsan iyo iyo owliyada ilaahay saxaabadii radiallah dadka wanaagsan orodka ugu dheer ama si xidig oo jebisa wac yiri ama ilbiriqsiay ku maraaya ninkii dhexdhexaada wahaakada ilaa dadaa gurguurinaya dadna waxaa waaya intay dhaqaaqi waayaanay kalaaliibtaa dafaysa ilahanka maangal walciyaad billah wa ana saacata saacadu aatiyatun tu imaanaysa waayo laa rayba fiiha shay kuma jiro qiyaamuhu ilaah wuu imaanaya wa ana allaha ilaah yabcathu wuu soo bixinayaa man yamuutu dadkii dhinta wuu soo bixinayaa kamaa badaahum sow abuuray ay yacuuduuna usoo noqonayaa nabigu waxau dhaha alay sl xadiis saxiixa inakum maxshuuruuna yowma alqiyaamati waa laydin soo bixinaya xufaatan adinkoo kabala curaatan oo qaawan qurlan oo buurya qaba ma garate markaasuu aayaddan akhriyo wuxuu dhahay kamaa bada'naa awala khalqi nuciidu markii horeba saad hooyada ay ku dhashay aa lagugu soo celinaya nacam wa ana saacata aatiyatun waa imaanaysaa laa rayba fiiha shay kuma jiro wa ana allaha alla yabcathu wou soo bixinaya man yamuutu qofkii dhinta kamaa bada'ahum soo u bilaabay yacuuduuna ay u noqonayaan wa ana allaha alla subxaanahu wa tacaala daacafa licibaadihi lmu'miniin alxasanaati u laalaabay man jaa bilxasanati falahu cashru amhaalaha ilah noo laalaabay ilaa sabcati miati dicf ilaa adcaafin kaiira badan wa safaxa lahum wuxuu ugu dhaafay bitowbati toobadii can kabaa'iri dunuub sayi-aati sayi-aadkuwada waaweyn hadday toobad keenaan oo kabaa'irta towbaa lagu dhaafaa kabaa'irtana waxaa leeya waa kullu dembin tarataba caleyhi xaddun wixii xuduud leh sida zinada oo kale iyo sariqada iyo khamrada ow calayhi waciidun shadiid sida cuquuqulwaalidiinka oo kale waay waciid shadiid oo ku soo arooray ow khutuma bilacnati lacnadaa lagu khatimay ow hadab ow waciidin minaar ama naara loogu goodiyey kaas waa kabiira wey marka asaga tooba u baahan yaha marka nacam wasafaxa lahum bitowbati can kabaa'iri sayi'aati sayi'aadka hadday ka toobad keenaan iyuu ugu dhaafayaa wagafara lahum sakaa'ira sakaa'irtan wuxuu ugu dhaafayaa biijtinaabilkabaa'iri kabaa'irtoo laga fogaado in tajtanibuu kabaa'ira canhu maa tunuun ukafir canhum sayyi'atum iyo daacaadka aljumcatu ila aljumca waramadaanu ilaa ramadan mukafiraatun limaa baynahuna ida ijtunibat ilkabaa'ir salaadaha iyo jumcooyinka hadba salaadba salaad lagu gaaro iyo jumca ka jumco iyo cumro ka cumro iyo xaj ka xaj waa dembi dhaaf waaye sakaairta laakiin waa haddii kabaa'irta lagu fogaado sakaairta marka waxaa lagu dhaafaa kabaa'irtoo laga fogaado iyo daacaadkoo lagu dadaalo iyo iyadoon la daa'imin haddaa daa'imta hadhow sakiir isu bedelaysaa wagafara lahum asakaa'ira biijtinaabi alkabaa'iri wajacala wuxuu yeelay man lam yatub min akabaa'iri qofkaan ka toobadkeenin saa'iran ku ahaada ilaa mashii'ati illah mashii'ada allah loo daynay anagu ahlo hadduu maadaama uu muwaxid yahay laakiin ou kabaa'ir uu ku sugan yahay waa ahlujanna waa ahlu naar midna dhihin mayno sababto ilaahi wuxuu yidhi in allaha ale laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bih shirkiga loo shariig yeelaya ma dhaafo wayakfiru maa duuna daalika wixii ka sokeeyo shirka u dhaafaa liman yashaa ciduu doono marka waa taxta almashii'a waman caaqabahu binaarihi qofkii naartiisa uu ku ciqaabo ahlu kabaa'ir ah oo kabaa'irada waxaa lagu kasbaa waajibaadka oo laga tago iyo macaasida waaweyn oo la galo akhrajahu minhaa ilaahay wuu ka soo bixiyaa biiimaanihi iimaankiisa iimaanka asalkaa looga soo bixinaya fa adkhalahu bihi jannatahu jannadiisuu soo gelinaya oo ilaahay wuxuu leey faman yacmal qofkiiya sameeya midqaala daratin oo khayrana yarahu wuu arkaya oo axaadiistii shafaacada ayaa lagu soo bixinaya wayukhraju minhaa wayukhriju minhaa waxaa looga soo bixinaya bishafaacati nabiy bishafaacati nabiy sala allahu caleyh wasalam shafaacada nabiga ayaa la soo soo baxaya shafaca lahu min ahli lkabaa'iri min ummatihi nabigu calayhi salatu alay salaam wayukhriju minha bishafaacati nabiy sala allahu calayh wasalam waxaa looga soo bixinayaa man shafaca lahu ciddou u shafeeco ilaahay u idmo waayo oo min ahli lkabaa'iri ka mid oo min ummatii ummadiisa ilaa shafaacada shardi aylada waxaa qofka inuu muwaxid yaha loo shafeecayo shaaficana waa in loo idmo mashfuucu lahuna waa in loo idmo laakiin shiiqow ii shafeec nabiga ii shafeec adi ma iska waxaysan karti adig waa ku ducaysan karta ilaahu shafaacada nabiga igeli shafaacada ahlu khayrka igeli laakiin nabigow ii shafeec weligow ii shafeec adiga ma dhihi karti shafaacada qulilaahi shafaacata esh jamiican ilaahay asagoo qofka warraba asagaa shafaacada kugu dhiibaayo taasina waxaa u daliila xadiidkii oo saxiinkii alcimraan bnu xuseen waxau dhahay yakhruju qowmun min annaar ayaa ka soo baxaya bishafaacati muxamedin sala allahu caleyh wasalam fa yudkhuluuna aljannata jannaday gelayaanoo yusamuuna aljahanamiyiin ayaa lagu magacaabi doonaa nacam haye wa ana allaha subxaana wa tacaala ale qad khalaqa aljannata jannadii wuu abuuray fa acaddahaa wuxuu maaragtay uu u diyaariyey daara khuluudin daar oo lagu waaro inay tahay liowliyaahi owliyadiisa wa akramahum fiiha wuxuuna ku karaamay binadari ilaa wejhi wejigiisa inay fiiriyaan alkariim ee wanaagsanaa waa xadiidkii ru'yada waad aragteen iyo aayadihii liladiina axsanu xusnaa waziyaada iyo xadiidkii muslim ilaahay ahlu jannada intuu u yeero oo la yidhahdo kaalayo ilaahay waxau idin ballan qaado idin siinaya dhaan maxaa naga maqan wax kasta waa nala siiyey ilaahay markuu isu muujiyo xijaab ka faydo ayay farxayaanoo wax ay ka jecel yihiin aragtida alle aysan jirin axaadiidtaaso dhan aa kursinaya aayaadka jannaduna waa tee wahiya alatii uhbida minha aadamu nebiyahu sala allau caleyh wasalam waa aadam midii laga soo hoobiyey oo laga soo tuuray nebigiisa iyo khaliifadiisa ilaa ardihi dhulka qofkuu khaliif uga yeelay ahaayo dhulka camirayay bimaa sabaqa wixii uu hormaray ayuu ilaahay kusoo bixiyey fii saabiqi cilmi cilmigiisa hore sabab way leedaho waa geedi oo cuna iyo shaydaanka waswaaskiisi laakiin ilaahay awalow waxuu qadaray ogaa inuu jannada ka soo bixi doono wa khalaqa naara naartiina waa abuuray allah naga koriye ilaahay jannadan hana geliye fa acaddaha wuxuu uu diyaariyey daara khuluudin xaal ay tahay liman kafara bii ciddii ku kufrisa wa alxada leexiya fii aayaati aayaadka leexiya oo beeniya ama si qalloocan u fasira wa kutubihi kutubtiisa beeniya oo ku kufriya oo leexiya wa rusulii rusul ku kufriya wa jacalahum wuxuu ka dhigay maxjuubiina kuwa ka xijaabanoo can ru'yati ru'yadiisa oo gaalada ilaahay ma arkeenoo kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun imaamu shaaficina wuxuu yidhi maadaama gaaladii laga xijaabay waxaa laga qaadanaya isagoo muctasilada ahlu ra'yiga radinaya inay mu'miniintu arkayaan wa ana allaha alla tabaaraka wa tacaala yajiiu imaanaya yowma alqiyaamati qiyaamahu imaanaya maahan amarkiisaa imaanaya ma ah sababto imaashada allah ka weyn wax kastaba jahanamo imaashadeeda midda allah ka weyn oo ka hay badan jahanamo waa makhluuq laakiin alla waa khaaliqi rabbiga jahanamo ilaaha kaa celi kara laakiin alla wax kaa celi kara lama arko ilaha jahanama naga celiya noo naxariisto kuwa muawiliinta waxay yajiiu amr rabbi kay leeyihiin la waxaan leenahay asagaa imaanaya majii'an yaliil uqu bijalaalih imaasho asaga u suubata walmalaku malaa'igtiina way imaanayaan safan safan iyakoo safsaf ah maxay u imaanayaan licardi lumami alla wuxuu imaanaya ummadda in la bandhigo oo acmaashooda la tusiyo wacuriduu calaa rabbika safan ilaaha lasoo horjoojinaya haye qof walba ilaahu la hadlaya la xisaabinaya qofka muminka dunuubtiisa inta xooga yararkaa la tusiyo oo kuwii kale la qara waxaa leeyahy qad sartatuha calayka fi dunya adduunyada waa ku asturay wa ana akfiru laka alyowma calayk maanta akfiru laha alyowma calayk maantana waa kuu dhaafaya iska soco ilahay kuwaasaa naga dhigo kuwa gaalada iyo fusaaqdayana waa la fadleexaynaya yaquulu ashhaadu haaulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnatullahi cala daalim ayaa laleeyahy ilahay hanama fadleexayo maalintaas waa kow muxuu alla u imaanayaa malaa'igtun u safanaysaa licardi lumami ummadda in lasoo bandhigo wa xisaabiha xisaabteeda wa cuquubatiha in la ciqaabo kuwii ciqaab mutay ilaahan ka magagalnee wa hawaabiha iyo hawaabteeda in la hawaabiyo kuwii hawaab mutay ilaahay hana hawaabiyo wa tuudacu lmawaasiinu miisaankiyaa la keenayaao liwasni acmaali liwasni acmaali cibaadi addoommada camalkooda in la miisaan waa miisaan runa ahlu bidcada aa inkiray waxaa la yidhi kuwaas waxay astaahilaan camal oo wanaagsanoo loo miisaamo inay sahlin qofkii miisaanka qiyaamo inkiray camal loo miisaamo malaha sidii gaaladii oo kale falaa nuqimu lahum yowma alqiyaamati wasna qiimama mala kuwaas marka ninkii inkara qiimo ma laha faman haqulad qofkay cuslaato mawaasiinuhu mawaasiintiis oo xasanaadka dhinac xasanaadka qofkay degto allah naga dhigee fa ulaaia kuwaas u muflixuuna waa kuwa liibaanay kuwa kalena waa kuwa khasaaray wayu'towna waxaa la siinayaa saxaa'ifahum warqadahoodii oo shahaadada ahaa ma garatay oo biacmaalihim acmaashooda ku qorna ayaa la siinaya faman uutiya qofkii la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiini midigta fa soofa yuxaasabu xisaaban yasiiran xisaab fududoo bandhig oo cardiga aan soo sheegnay ayaa la xisaabinaya ee lagulama niqaashayo ilaahay ha naga siiyo kitaabkeena midigta asbaabta ilaahna waafajiyo waman uutiya qofkii la siiyo kitaabahu kitaabkiisana wara'a dahri gadaal qofkii laga siiyo fa ulaa'ika kuwaas yaslowna waxay gelayaan saciiran saciiray gelayaan ilaahan ka magangalna wa ana siraada siraadka la qaadayo xaqun xaq weeye oo nabigu waxau dhahay masallatun madxada waa meel lagu simbirraxdo waxay dhahaan culummada iyagoo aahaarta qaadan axaddu min asayf wa adaqu min ashacr seef waa ka af badan yahay waxaa waaye tinna waa ka dhuudhuuban yahay darsiga xoogaa wax yar tobankoo daqiiqaan kuwaa dhammaynana kitaabka hanoo dulqaatin insha allah wa ana salaada masaajidka annagaa iskale darsigana waa dhammaysan karnaa dadka ajaanibta xoogaa hana sogeen maalinkaas waxay noo qashqashaadayaan mar walba waxaan ka maqalnaa xoogaa darsiga iyo masaajidka annagaa kuwii kale laku kontarool jira keena laku kontaroola shan daqiiqa ku darsan karnaa khalee xornimo ayaga ilmo intay noo keenaan nagu baashaali jireen wa ana siraada siraadana xaqun xaq weeyo yajuusuhu alcibaadu addoommada ay dhaafayaan biqadri acmaalihim camalkooda ay intuu la egyahay xooggooda fanaajuuna ayaa ka mid a kuwa munaajiinta oo nabad galay allah naga dhigo naajiintaa lafta isku darajo ma aha mutafaawituuna way isku kala tagsan yihiinoo fii surcati najaati say u badbaadayaan waa kala tagsan yihiin oo qaar dhaqsi u badbaadayaan fii surcati najaati caleyh yani nabadgelyada ay ku badbaadayaan korkiisaoo min naari jahanab uga badbaadayaan waa kala tagsan yihiin oo macnaa mid ilbiriqsi ku dhaafa iyo mid maaragtay dabayl ku dhaafa iyo mid gurguuranay midka ugu daran waxaa weeye waa gurguuranaa gacanaa laga qabsanaa lagu qabsanaa soo findhextaya marka dambe inta u dhaafo oo saa u firule ilaahaga kaasoo nabadgel qof iga nasiible mala dadna malaayiin sano horay sii dhaafeeno jannadii ku baashaalaya isaga mar haddoo naar ka nabadgalo waxay isu arkaa qofka fadli badan inuu la arko allahuma staan ilah naga kori maarata siraadka nagu fashilin wa qowmun dadna oobaqatuhum fiiha acmaaluhum camalkooda ayaa baabi'iyey wal-iimaanu iimaanka bixowli rasuulillaahi sal allau caleyh wasalam waxaa ka mid a waxyaalaha in la ictiqaadiyo ay ka mid tahay iimaan bixowli rasuulillahi xowlka waa darka rasuulka qiyaamo marka culimmadu isku khilaafaano waxay dhahaan ma marka carasaadka oo qiyaamaha laga soo bandhigayo oo xowlka ku yaala oo laga cabayo mase markii meesha laga soo baxo intaan jannada siraadka markii laga soo dhammaado oo jannada loo socdo meeshaas muu ku yaala xaafid ibnu xajar aathaar badanuu keenaya hadda waqti aan kala rajaxno ma joogno tariduhu ummatuhu tariduhu waxaa soo arooraya ummatuhu ummadiisa soo arooraysa hadda sida lagu sifeyn waxaa la yidhi waa biyo malab waa ka macaan yahay maaragtay caanana waa ka cad yahay sow maaha axlaa min ashuhud abrad waxaa weeye thalajkana waa ka qabow yahay qofkii cabana maaragtay ma oomaayo kiisaantiisana waxaa waaye iyo koobabka lagu cabana cadadu nujuum tirada oo xidigoo kale wa taridu ummatuhu ummadiisaa soo aroorayso laa yadma-u maaragtay ma oobayo man shariba minhu qofkii ka caba ilaahi naga cabsiiyo wayudaadu canhu waxaa laga eryayaa man badela qofkii diinta bedela waqayara oo dooriya waa saddex nooc dadka diinta bedelay dad kufriyey sida axaadiida ay tusinayso oo ridoobay iyo dad bidcooyin waaweyn la yimid oo bidacdan waaweyn oo khubsiga iyo macaasida waaweyn oo shaydaannimada dadka la yimaado oo diintii dhammeedba maarata dabagediyey saddexdaasba waa soo gelayaan waana say u kala daran yihiin wal-iimaanu iimaankuna qowlun bilisaani waa qowl afka laga yiraahdo waay wa ikhlaasun bilqalbi qalbiga oo laga ikhlaaso insha allah salaad will be insha allah six ten insha allah tacaala will finish this book for insha allah waliimaanu ahaa waliimaanu iimaankuna qowlun bilisaani afka hadal laga yiraahdo sida tawxiidka iyo dikriga oo kale waa wa ikhlaasun bilqalbi qalbigoo laga ikhlaasiyo oo macnaa tawxiidka aada rumaysanta iyo diinta qalbigaaga ay dhab ay ka tahay iyo ikhlaas wa camalun biljawaarixi jawaarixda oo laga camal falo macnaa salaadii iyo soonkii iyo sakadii iyo macaasidii laga haro yasiidu wow ziyaadaa biziyaadati alacmaali camalka wanaagsan hadduu ziyaado wow ziyaadaa wa yanqusu wowna nuqsaama binaqsiha camalka wanaagsan hadduu nusqaamo oo macaasidu badato wuu nusqaamaya fa yakuunu fiiha naqsu naqsi baa geli kara wa biha ziyaadatu ziyaadana way geli kartaa waxyaalaha uu ku ziyaado waxaa u weynay dhahaan dhowr asbood inuu qofku macrifada allo asmaadiisa sifaadkiisa uu ku yaqaano oo caliim iyo xakiim iyo khabiir iyo raqiib kule waa ku jeeda waa inay iimaan kuu ziyaadiso iyo daacadan aa ku daasa macsiina aa ka hartay daacaadka la sameeyo iyo macaasida laga tago labo ducada badan ilaahay u tadaracda ilaah hanuun ilaah xaqa iwaafaji waa ziyaadisaa atafakur fii aayaati illaahi alkowniya washarciya aayaadka alle haddaa ku fikartana way ziyaadisaa waliimaanu iimaanku qowlun bilisaani waaye waikhlaasun bilqalbi qalbigoo laga ikhlaas sameeyey wacamalun biljawaarixi xibnoo laga camal falo yasiidu wow ziyaadaa biziyaadati alacmaali acmaal siyaadadeeda wayanqusu wow nusqaamaa binaqsiha nusqaanteeda fa yakuunu fiiha naqsu ayaa gelaya nusqaan oo macaasida iyo daacadiioo laga tago ku nusqaamaa wa biha ziyaadatu ayaa gelaysa walaa yakmulu mana kaamil noqdo qowluliimaani hadalka iimaanka oo tawxiidka oo kale ilaa bilcamali maaha haddaad laa ilaha illa iska tiraahdo salaadii iyo aad ka tagti macaasidii aad samaysid iimaankaagu kaamil ma aha ilaa bilcamali camal maahan oo arkaanta uu ka camal falo walaa qowlun qowl ma kaamil noqdo walaa camaluna ilaa biniyati niyo saadiqa iyo ikhlaas qalbiga hadduusan jirin qowlkaaga iyo camalkaaga niyadaa xukunta walaa qowlun qowl lama noqdo walaa camalun waniyatun ilaa bimuwaafaqati sunna sunnada halkan waxyigaa looga jeeda macnaa sunnada wuxuu nabi maxamed oo kitaabka iyo sunnada looga jeedo ama wuxuu nasan kuu tusiyo ama wuxuu istinbaad kuu tusiiyo waxaan u marqaatikaa xadiidku yiri nabiga caleyhi salatu slam man axdata fii amrina haada fawa raddun qofkii diinteena wax ku soo dara oo waxaan sharci ahayn sharci ka dhiga waxaa weeye ama cibaadaan cibaado ka dhiga ama xalaal xaraamiye ama xaraam xalile waa lagu radinaya wa annahu shaniya waxaa kaloo iimaanka ka mida waxyaala in la ictiqaadiyo oo ahlu sunnada mabaadi'deeda laa yukafaru lama kufrisiinayo axadun axad bidembin dembi laguma kufrisinayo axadkaasoo min ahlilqiblati ka mida macnaa dunuubta caadiga uusan xalaalaysan kufrina uusan ka dhalan laguma kufrisiinayo laakiin afcaal waxaa jirta ama aqwaal kufri ka dhalan qofku hadduu aayaadka ku jeesjeeso ilaahay rasuulkiisa dawacaayo misxafka haddii uu tuuro gaaladii haddii inta ula soo safto muslimiinta uu baabi'iyo um islaam ka soo horjeedo waxyaalo badanaa jira laakiin dunuubta caadiga qofka uusan istixlaal la samaysan kufrina aan laga ratibin qofkii matalan zinaa ka dhacday walciyaadu billah isagoon xalaalaysan ama macaasiyaa ka dhacday ama dilaa ka dhacay mana xalaalaysan uu ka shal markaa markaa kufrimina ma aha marka taasna khawaarijta lagu radinaya wa annahu laa yukafaru axadun bidanmin ahli lqibla wa ana shuhadaaa shuhadaduna axyaaun waa nool yihiin cinda rabbihim rabbigooda agtooda yursaquuna xaal la arsuqayo shuhashada ilaahay agtiisa lagu arsuqayaaho waxaa la yidhi shimbir gulgulkeeday ku jirnaase jannada iska daaqaya nacam wa arwaaxu ahli sacaadati sacaadada ahalkeedana baaqiyatun way baaqi noqonaysaa naacimatun way nicmaysanaysaa ilaa yowmi yubcathuuna ilaa lakab la soo bixinayo nabigu wuxuu dhahay nasamatu lmu'mini daa'irun yaclaqu fii shajari ljanna waa shimbir geedaha jannada isaga dhedhegan oo wax ka soo cunaya wuu dhahay xataa yarjicahu llahu ilaa jasadi yowma alqiyaama jismigii qabriga uu ku jiraa macal ruuxda haddana jannaday soo dawaafaysa waa ilaahay qudradiis subxaana wa tacaala ilaahay hanaga dhow muminiin xaqoo jannada soo daaqa nacam wa arwaaxu ahli shaqaawati dadka oo shaqaawada ayaanta daranna mucadabatun waa la cadaabaya ilaa yowmi ddiini ilaa qiyaamaha wa ana almu'miniina mu'miniintana yuftanuuna fii qubuurihim qubuurtaa lagu fitnanaya waa la weydiinaya waa la su-aalaya fitnadu maxanaa ikhtibaar imtixaan baa laga qaaday ilahay imtixaanka nugu najixiyo wa yus'aluuna waa la weydiinaya wuxuuna u daliishay yuthabitu llahu ilaahay wuxuu sugayaa aladiina aamanuu mu'miniinta bilqowli thaabiti qowlka sugan fi lxayaati adduunyada oo towxiidka iimaanka la waafajinaya wa fi laakhirati aakharo na waa la sugayaaho markay malakiinku ay weydiiyaan man rabuka wamaa nabiyuka wamaa diinuk rabbiya allah wanabiyi maxamed wa diin lislaam ay dhahayaan xadiidka bukhaari aana ku fasiray oo wuxuu yidhi nabigu yuthabitu allahu aladiina aamanu bilqowli thaabiti waxaa looga jeedaa qofka marka qabriga la geliyo saddexdaa su-aala la weydiinaya man rabuka wamaa nabiyuka wamaa diinuk qofka muminka wuxuu leeyahy allahe alla waaye rabbi waaxida nabi maxameda rasuulkeyga diinta islaamka aan diinka dhigan jiray munaafiqana wuxuu leey ah ah ma aqaan dadkaa wax sheegi jiray markaasna waxba ma taqaan weligaan waxma barati diinta marka waa in la barto oo la rumeeyo wey wa anna cala alcibaadi waxaa kaloo in la rumeeyo waajib ah addoommada korkooda inay ahaadaan xafadatan malaa'ig xifdinayo oo yaktubuuna dhigaaya acmaalahum acmaalkooda dhigayaan malaa'ig xifdiyo acmaasha dhigaaya walaa yasqudu shay-un shay ma dhacayo oo min daalik oo arrintaa ka mida can cilmi rabbihim rabbigooda cilmigoodana ma ka dhacay maca ayagoo qoraayo ilaahayna waa ogyahay subxaana wa tacaala qoritaankan hadhow xalrab xujo in lagu ogo ee ilahay waxba kama qarsoobi maayaan marka annaga sayi-aadkeena waa inaan xisaabna marka xaasibu anfusakum qabla an tuxaasib ilahay hana waafajiyo walaa yasqudu shay-un min daalika wax oo arrintaa camalkooda ka mida can cilmi rabbihim kama baxaayo wa ana malakalmowti malakulmowtkana yaqbidu larwaaxa arwaaxdu qabdooda biidni rabbi isaguma iska socdo qofaan ilaahay idmin ka soo qabdoonayo malakulmowt dadku casraa-iilay dhahaan laakiin sunnada wax magaciisa lama sheego jibriil waa la sheegay inuu waxyiga uu ku qaybsan yahay mika-il inuu roobka iyo nabaadka israafiilna riwaayaadka qaarkood waa sheegeenba oo ducadii nabiga allahuma rab jibriil mikal wa israafiil laakiin malakulmowd casraa-il in la yirahdo waa xadiis saxiix culammadu mana dhehen lakiin malakulmowt qul yatawafaakum malakulmowt laakiin acwaanu leeyahay keligiis maaha acwaanu leeyahay ilaahay khaatimo fiican hanugu dil waa la dhimana wa ana malaka almowti yaqbidu arwaaxa arwaaxu qabdoonaya biidni rabbihi rabbigiisa idankiisa masalo kaloo usoo dhaco wa ana khayra alquruuni quruunta iyo sensariska waxaa ugu khayr badan alqarnu ladii alqarnu aladii ra-w rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam ha maxbaan ka tagnay maya wa ana khayra alquruuni quruunta waxaa ugu khayr badan alqarnu aladii ra-w rasuul lahi sala allahu alayh wasalam qarniga nabiga arkay wa aamanuu bihi rubeeyey baacsanayaa marka meel walbaba ma garat ayaa la baacsanaya khayrkii a yaraaday wa afdalu saxaabati tanna waa in la ictiqaadiy waa arrin muhiim ah hadhow shiico iyo inaydin ka kharibaan hanuunkiina ma ah wa afdalu saxaabati saxaabada waxaa ugu fadli badan alkhulafaau kuwii khaliifada oo nabiga ka khaliifaha diinta hogaaminta ugu khaliif ahaa alraashiduuna ee hanuunsanaa almahdiyuuna ee hanuunsanaa dad hanuunsan oo waxna hanuuninayo ma garate dad hanuunsan oo waxna hanuun ahaayeen abuubakar saasay isugu xigaan abuubakar magaciisa waxaa la yidhahdaa cabdullaahi bnu cuhmaan laakiin kuwiis waa abuubakar aabbihiisna waxaa la abuuquxaaf marka abuubakar ibnu abi quxaafa ayaa loo yaqaan laakiin magaciisa runtaa cabdullaahi bnu cuhmaan waay radi allahu canhu uma cumar waa cumar bnukhadaab alfaaruuq wey labadoodaa marka gowan ashaykheynaa la yidhahdaa saxaabada dhan gooni uga soocan yihiin uma cuhmaana ku xigda nuureyn laba gabdhooda nabigu isku guursaday saddexdaas marka fadligooda waxuu dhaha ibnu cumar nabigoo jooga waxaan dhihi jirnay saxaabada abuubakar ugu khayr badan uma cumar uma cuhmaan nabiguna managa reebaynin uma caliyaa ku xiga radia allahu canhu waa ninka afaraad cali marka laba qolaa ku xadgudubta shiicadu waa ku xadgudubto waxay leeyihin saxaabada saa ugu fadli badan qaarna nabigooba ka fadli badan yidhaahda qaarna nawaasibtana waa caayaano waa kufrisiiyeen ahlu sunnadu labadaas midna ma ah martabadiis waa martabada alkhaliifa araafica wey yacni raabic hadihi alumma fi lfadli bacda nabiy sala allahu calayh wasalam marka mana nacayno sida oo nawaasibto ma lacnadayno lacna la abu taraab ay dhihi jireen acuudu billah ilahan ka magankan sida khawaarijtana intaan ku xadgudubno oo qaar waa ilaahay leeyihin qaar rasuulka ka fadli badanay leeyihin qaar abuubakar iyo cumar caydiisay kuwaa bariisanaya caliyaa fadli badnaayay leeyihin annaga waxaan leenahay kuwa caayaayo kuma jirno kuwa abuubakar iyo cumar ka hormarinaana kuma jirno martabadiisaan dhigayna ilaahay rasuulkiisa ay dhigaan muslimiintana uu ku ijmaacday waa inuu ninka afaraad ee ummadan uga fadli badan oo yahay markii nabiga laga soo reebay calayhi salaatu wasalaam walaa yudkaru axadun min asxaabi rasuuli llahi sal allahu alayh wasalam ma ku sheegayno qof asxaabta ka mid a ilaa biaxsani dikrin wax wanaagsan maaha dadaa saxaabada cad dad xataa sunno sheeganay intay shiicada ku ta'ahureen ay cuhmaan iyo abu sufyaan iyo mucaawiya iska caynaayeen walciyaadu billah waa edab daro saxaabada lama caayo ma garatay sababtoo ya wa anlaa yudkara inaan la sheegin axadun qof oo min asxaabi rasuulilah ilaa biaxsani dikrin wax wanaagsan maahan inaan wax kal lagu sheegin oo lama cayo karo oo qofkii saxaabada caaya waa qof qaldan nabigu wuxuu dhaha alayhi laa tasubu asxaabi asxaabteed ha caayinina wuxuu dhaha idaa dukira asxaabii fa amsiku haddaa aragtaan qof asxaabteed xumuu ku sheegahay ama qisooyinkii wixii ka dhadhacay ka joogsad ha sii dhexgelin ka dabaalanin walimsaaku afka in laga qabsado camaa shajara baynahum arintii ayaga dhex martay oo dagaaladii hadda kitaab alfitan aan uga soo sheekaynaynay inaan la dhihin qofna oo cali taageerin qofna mucaawiya uu taageerin caliyaa qaldanaa caliyaa saxsanaa mucaawiyaa qaldanaa kan aada dhih arrintan qadar allana waa ahayd sidaan soo sheegnay saxaabaduna dagaal inay dagaalamaan kuma ayna talagelin dad xun oo fitnoolayaalaha dhexdooda ka shaqeeyey markii la heshiiyey tii cali iyo dhexmartay iyo mucaawiye dalxa iyo zubeer iyo caaisho meel maba ku talagelinba dagaal nimankaana dadkii cusmaan dilay bursanayeen calina waxau islaa warbal meesha yaan qalad ka dhicina meesha badbaadi markii la heshiyo la is afgartay ayaa shayaadiinta cusmaan dil waxayna haddii la heshiyo adinkaa laydin baabi'inaya ee intaan isqaybino qolada cali iyo qolada aan weerarno qolo walba ha yihahdo kuwa kalaana soo gardaraysta amaa cuhmaan iyo cali waxa dhexdaale waxay ahaayeen cuhmaan wuxuu yidhi nimankan kula socda anagay berina dilaya oo cusmaan dilay mucaawiya wuxuu dhahay nimankan cuhmaan dilay shalay haddaan isku sii dayn anagayna dilaya ama hadeer qabo ma garate calina wuxuu yidhi markii arintu aan xaliyo aan qabanaa adiga ii dhib ana waxuu dhahay nimankan ma isku aamini karo soo maaha calina waxaa lagula taliya waxaa la ninkan mucaawiya iska daa meeshiisa waxba kaa dhibi maayo asina wallahi hadduu ii day waxba uma dhibeeno dhaha calina waxuu dhaha aniga amiiraan ah see lagu amarku taaglayna waa in daacada la soo galo intaasaa xoogaa arrintu ay ka yimid ee qof shar u jeeda ma jirin marka saas in lagu wado hadhow gaalada markay muqararaadka noo dhigayaan ilmaha ibtidaaga waxay u dhahayn qisatu safayn iyo islaamka meelaha weak pointiga ay ka soo qaadanayo ma garata walciyaadu billah haye walimsaaku in laga haysto camaa shajara baynahum wixii dhexdooda dhacay wa annahum ayagu axaqu nnaasi dadka kuwa ugu xaqle inay yihiin an yultamasa lahum in maaragtay loo raadiyo axsanu lmakhaariji macnaa cudurdaar in loo raadiyo wayudanna bihim in loo maleeyo axsanu lmadaahi madhab fiican adi hadda qofka hadduu maaragtay waalidkiisa xoogaa qaladada hadduu u arko ilmaha yararkaa aabbihiis hooyadiis shasharma u malaynaa wuxuu isleeya ba alla saasuu yidhi waa asturayaa waxba ma garat saxaabada aabbaha iyo hooyga iyagaa kaaga weyn diintan iyagaa ku soo gaarsiiy intaa qaladaad raadi laheed rasuulka ammaane khayr beli adi waxaa tiradaa ninkan asaga wanaaga u jeeday ama wixiisu waa wanaagsanayeen aday kula xun tahay ama haddii qof macsuuma nabigaa kama jira isagu khayru jeclaaye sida waa ka noqotay saas adiga iska dhe maxaa kuwaala adiga ilaa ahlu sanadu waxayda annaga ma dhehayno saxaabada macsuum waay waa bini aadam qalad waa ka dhici kara laakiin khayrkooda hadduu xataa qalad ka dhaco khayrkoodaa fara badan oo waxay noqonaysaa khayrkoodu waa bad hadduu qalad ka dhacna waa wax yar ee bad wax yaroo lagu riday maxay ka dhibe sooma waxba ka dhibi mayso saasaa loo waxeeya ahlu sunnada wa anahum ayagu axaqu walimsaaku camaasha wa annahum ayagu inay yihiin axaqu naas dadka kuwa ugu mudnaasho badan an yultamasa lahum in loo raadiyo axsanu lmakhaarij makhraj waxaa la yidhaha hadday meel kugu cariyon meel soo surankama baxaysid haddii saxaabada ay mubtadacadu ay naqdiyaan way fiican u raadi oo maaragtay aad aad ku difaacdid oo maaragtay u raadi wayudanna bihim loo malay axsanu lmadaahib dad madhab wanaagsan oo caqiido iyo camal iyo ikhlaasba uu ka buuxa inay yihiin ama saxay waxoodu ahaayaan aday wax kaa qaldan yihiin ee adigu israajic ama haddii kale niyadooda waa fiicneede ijtihaadka xoogaa ka qalloocdee ma ajuurinna waayo intaas adiga ku dhaaf adiga maxaa ku daba dhigay ilaahaba u dhaafay subxaana wa tacaala sidii qisadii midaa waxoo damac inuu cusmaan eedeeyo kaasuu yidhi cusmaan beder ma ka maqanaa cumar cabdullahi bin cumar wadi soo yidhi haa soo yidhi wuxuu dadka cararin ma ku jira soo yidhi haa baycat ridwaan ma ka maqnaa soo yidhi haa macnaha inuu guulaysto iska dhigo oo cusmaan uu ceeb u helo cusmaan uu ceeb u raadina cabdullahi bin cumar horta wuxuu dhahay kaale beder horta wuxuu uga hordhay rasuulkaa reebay gabadhiisaa sakaraad gabadha ii sakaraadii weyn ajarkii reer beder iyo khaniimadana waa leedaho dhah horta rasuulkaa reebay asagu ma harinooyo taas wandhe horta qabso taas wuxuu yidhi uxud waa caray laakiin ilaahay wuxuu dhahay ina aladiina tawalluu minkum yowma altaqa aljamcaani ina masaza lahum shaydaan shaydaan baa xoogaa yar simbirirxay ilaahana waa u dhaafa ina masaza lahum shaydaanu ha walaqad cafa allahu canhum ilaahay waa cafiy laakiin in la cafiye adiga ma rabtid ilaaha cafiy adiga inaa cafiye ma rabtid falxuma badanaa la dhaha amaa waxaa la dhahay baycatu ridwaan markii maka heshiiska la diraayo nabigu wuxuu dhahay calay slam cumar adiga aad oo la soo heshiiy waxau yaa rasuulla aniga qabiilkayga ma badna bani cadiy ma badna waanay ogyihiin meeshaan ka jooga aniga ay qatilayaanu dhahay cuhmaan bani umeya iyagaa meesha ku badan iyagaana saadaada lama taabo karoo dhahay dir cusmaanu dhaha waa meel khatara meel cumar oo aadi waayo u aado beycat ridwaan maxay ku dhacday waxaa la faafiyey cusmaan in la dilay markaasaa waxaa lagu ballamay in gaalada jam laga siiyo hadday cusmaan ay dilaan markuu nabigu mubaayacadii ka qaado gacantii intuu saar waxa dhah tanna cusmaan u mubaayacooda anaa ka wakiil oo dhaha muhimo rasuul ku maqnoo baan taasina horta qabsaa la dhahay maxaad ku haystaa cuhmaan bannaanka u qaadsiiye marka marka sida ibnu cumar oo kale la rabaa saxaabada in loo difaaco shiici xun iyo mid xun oo shiica soo akhristay intuu faataa dhug kuula yimaado inaa ka aqbasho maan caqiidadaada u baabi'isid ma ahan haye wadaacatu midda kalena oo ka mida maarata caqiidada ahlu sunnada iyo camalkoodaba adaacatu in la adeeco liaimati lmuslim dadka muslimiinta madax u noqda oo min wulaati umuurihim dadka arinta oo u haaya maamulka u haaya in la adeeco sababtoo ummaddu fawdo ma noqon karto laa yasluxu nnaasu fawda laa saraata lahu ummaddu fawdo aan madax lahayn ma noqon karto waa inay madax yeeshaan wey iyo wa culamaa'ihim culimmadana in la adeeco culimmada waa in laga dambeeya sababtoo diintii ayagaa yaqaan marka haddou ninku oo madaxda hadduu culummo iyo madaxnimo isku hay sida abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali cumar ibn cabdicasiis dee asagaa laga dambaynaya diinta iyo amarka haddayse diinta aqoona sidii madaxdii kale culummaday ka tashan jireen iyagaa diintii yaqaana diinta marka ayagay la tashanayaan oo maaragtay la tashan jireen iyo wa culamaahim culammadu in la adeeco iyo watibaacu salafi saalix xagga diinta iyo caqiidadana salafkii hore salaf waa man taqadam macnaa dadkii nooga hormaray diintan wanaagsan iyo caqiidada wanaagsan oo saxaabada iyo taabiciintii inaan raacno waay oon bidcooyin ka sogaano waqtifaai aathaarihim raadkooda inaan raacno iyaga dabagalno walistikfaaru lahum istikfaar aan u weydino in la caayo ma ah waladiina jaa-uu kuwa yimid min bacdihim yaquuluuna maxay leeyihiin rabbana kfir lanaa ilaaha noo dhaaf waliikhwaanina walaalaheeni aladiina kuwaa sabaquuna biliimaan iimaanka nooga hormare walaa tajcal ha yeelin fii quluba quluubteenana hilan liladiina ha yeelin marka ibnu maalig waxuu iftooday fiqigiis waxuu le ninka raafidliga oo saxaabada caaya fayga iyo ummadda muslimiinka tiriisharkooda iyo khasaanadooda waxba kuma leh hadduu faqiiro inkan saboorti ma la siinayo dhahay raafidliga saxaabada caaya baahidiisa ha u go sababtoo waxba kuma leh saxaabada muhaajiriinta iyo ansaarta iyo dadka dadka u istikfaaro muslimiinta baytulmaalka wax ku laha dhahay kan kale xataa hadduu faqiiro raafidliga imkan saboorti ma la siinayo yaa imaam maalig ha imaam maalig ayr yaan dhahay ya ma imaam maalik waay nacam haye iyo waljidaali wa tarki lmiraaci iyo muranka in laga tago muranka in laga tago iyo waljidaali fi diini diinta oo lagu murmo nabigu waxau dhaha calayhi salatu salaam qur-aanka toddoba xarafaa lagu soo dejiyey falaa tumaaruu fi lqur'aani qur-aanka murmina fa ina miraa'an fi lqur'aani kufrun qur-aanka in lagu murmo waa gaalnimo laakiin haddii muranka uu yahay in xaqa la cadeeyo bidcada la radiyo oo si wanaagsan loo murmo dadka loo qanciyo dhib ma laha ilaahay waa kale wajaadil udcu ilaa sabi rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii axsan walaa tujaadilu ahla alkitaabi ilaa bilatii axsan marka si wanaagsan oo dadka qancisa dad waxaa jira markay doodayaan qofka shubahada wata u gargaara qofka inuu cilmi leeyahay usluubna uu leeyahay baxayd ninka khasmiga uu ka ray karo dadka xaqa taageersan oo wax usoo gudbi karo haddii arrintaadu cagsi noqonayso oo ninka mubtadica ayba u sacbinaysid iska joog ilaa qof wadaanta shubi yaqaana oo ka helo meel iska naga joogaan len haddii kale gaalada u gargaaraysaa iyo mubtadicada wa tarku lmiraa in laga tago iyo waljidaali dooda fi diini diinta lagu doodo oo macnaa muranka oo nahnaadaa la diidaya wa tarku maa shay in laga tagno axdathahu ay soo darisiin almuxdithuuna ku wax soo darisiya waxyaalaha bidcada la yimaadeen ashcariye iyo khuraafo iyo suufiye iyo qabri tuug iyo waxaasoo dhan waxa khawaarijtu wadoo dhan waxaasoo dhan in laga tago waayo xaqa la qaato wasala allaahu ilaahay ha sharfo oo kor ha u qaado oo sharaf allah u yeelo kor allah ku xuso calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wa aswaajihi wa duriyatihi وسلم تسليما كثيرا halkaas kitaabki ku dhammaaday ilaahay hanagu anfaco